ka cunay midhmidhna markuu dhaafo xero qaxoonti lagu shubayo xero qaxoontaa lagu shubaya markaasuu gaalo hor taagan yahay way dhacayaan haddii kale soo xoolaha la ilaalinaya soo tiska xoolaha ee la raaro iyaga waxa la raaraa ee silig leertrig lagu mariyey iyo electrig lagu meeray ayaa lagu xidhaya waayo uu iska tuuraya u baxsanaya deetana waxa loo soo halkaasu ku xidhanyay waa xerada wuxuu raadsanayey laba sano xeradaa ku jiraya markaa wuxuu ku leeyahay adigu dib isugu noqo nicmada ilaahay ku siiyey iyo waxaad hayso eeg markuu waxaa kula soo hormaro adna nafta ku akhri waxaanaad ogaataa nafteenani waxay leedahay waxa la idhaha alcaql albaatin caqliga qarsoon caqliga qarsoon waa maxay waa caqli keenan uu ka dabqaato oo nafteennaba maamula faatixadaa waxa laga yaaba inaad akhrido adigoo isla maqanoon isogoynba ee faatixadii akhriyaysa gurigiinna waxaad iska tagtaa adigoon kaba fikirin xaggee laga laabaa saaad isaga fikirayso maarata adoo hor taagan yaa yimi adugu adigii maqnaayee meel kale ka fikiraye caqlulbaatinkaa yimi caqlalbaatin baad ku rikoord garaysay halkaasunbuu isagaa garanaya waxaanaad ku akhriyaysa leeda wallahi ninkaasi wuu ku yar kaa horreeya malaha waa laga maartay lagaa yar fiicanyey mala waa lagaa dadaal badanyey waxaad u waxyoonaysaa caqligaagii arrimaha dabeetna wuu buuxsamaya wuu qaadanaya arrintii saa awgeed baa waxaa la yidhaahdaa nafta waa in loo sheegaa kaama maqna adaa ugu horeeya adaa ugu qiimo badan dariiqii saxdaabaad haysaa adigunbaa maxaanku dhahdaa guusha ugu weyn gaadhaya taasaa lagu ahriyaya sheekhu ku akhriya wiilkuna waa taa wuxuu leeyahay markuu saa yeelaba adna taasaad haysaa ogow markuu maxaanku dhaha fardahaa fuulo aduguna dariiqii baad saaran tahay hadduu gogoshaa ku fadhiisto xidigahabaad ku fadhidaa haddii maxaanku dhaha dumarrada ayo intuu doono uu ka gaadho aduguna xikmad iyo cilmi waxaad ka gaadhay heerkii ugu sarreeyey waxba kaama maqna ee isteji shaydaankana iska naar lain rafaca alghaniyu hadduu taago qofkii dhaqaalaha lahaa liwaa'a maalin calanka maalka hadduu taago la anta adugu liwaa'a cilmika calanka cilmigaagaad qad rafacta taagta lain jalasa alghaniyu hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya hadduu ku fadhiisto furshaan iyo kuraas la cabbeeyey oo aad u raaxo badan la'aanta adigu cala alkawaakibi xidigaha korkoodaad qad jalasta meerayaasha dushooda fadhidaaba wa in rakiba hadduu fulaaljiyaada fardo jamcu jawaad musawamaatin la calaamadiyey ama la foofgeeyey la'aanta adiguna manaahij ataqwa minhaaj waa dariiqa dariiqii alla ka cabsigaad rakibta saaranta wamahma iftada mar kastuu gaadho abkaara alkhawaani dumarro qurux badan bikradood hadduu gaadho fakam bikrin imise aduguna uguba oo min alxikami cilmiyaad iftadadta adna gaadhe walaysa yaduruka aliqtaaru shay'an walaysa yaduruka ku dhibi maayo aliqtaaru wax la'aantu shay'a waxba ku yeeli mayso idaa maa anta rabbaka qad carafta haddaad rabbigaa garato allo wax la'aantu kaala maqan tahay habeereeta ma jirto qof waxa laga yaabaa inta uu cilmiga u foogan yahay ee uu cilmiga ku dadaalayo in wax badan oo dhaqaalay dhaafaan walow laga yaabo marka dambe inuu sooba cawilo oo aqoontiisuba ay soo cawisho waa laga yaabaa laakiin inta uu cilmiga ku jiro in badan waa laga inuu jeebkiisu madhnaado waa laga yaabaa wuxuu kuba gaadhi lahaa cilmiga inuu waayo baska inuu marmar waayaa laga yaaba shaaha iyo nusaaca inuu waayaa laga yaaba wuxuu ku leeyahy jeebadda markaad baadhbaadho haddii aad waxba ka weydo ha muraaro dilaaci ha isbedelin waayo qalbigaad qani ka tah qalbigaa kuu buuxa alqanaaca ilaahay baaba taqaanaa maxaa kaa maqan idaa maa anta rabbaka qad carafta haddaad ilaahay taqaano wax kaa maqan qof ilaahay yaqaan maxaa qof qof ilaahay yaqaano looma dardaar wariyo kol haddaad ilaahay garanayso wax alla wax kaa maqan ma jiro isna hadduu shanta maal adduunyo buuxsado oo aanu alla garanayn fa huwa faqiir waa sabool muxuu sabool ka yahy sabool ka yahay dhaxalgalkii iyo cilmigii iyo iimaankii iyo wixii alla jeclaa adna maxaad qani ka tahay ilaahay wuxuu jeclaa baad qani ka tahay markaasaa wuu dhiirigel wuxuu leeyahay famaadaa cindahu laka min jamiilin alla maxaa ilaahay agtiisa kuu yaallee wanaaga idaa haddii bifinaa'i kambalka daacatihi daacada ilaahay anakhtaa aad ku tu'iso neefkaaga haddaad halkaa fadhiisiso macnaheedu waxa weeyaan isticaara ku jirtee haddaad ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa aad laasimto sida neefka markaa la fadhiisiiyo aanuu halkaa u dhaafin haddaad ilaahay daacadiisa aad hal daa'imto weligaa yaallaha ilaahay muxuu wanaag kuu hayaa waayo alxasana bicashri amhaaliha shayga wanaaggiiba toban baa lagu labalaabayaa ilaa toddobaatan ilaa toddoba boqol markaa kol haddaad daacada ilaahay laasimto waxaad helaysaa maa laa caynun ra'at waxaan ili arag walaa udunu samicad dhegnahanay weligeed maqal walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bini aadamna aan weligii ku soo dhicin marka waa tarkiibkii marar badan baynu soo maraynay tarhiib isagoo cabsi gelinaya iminkana wuu tirtirsiyaya alfinaa waa daaradda hore iyo kambalka marka wuxuu leeyahy alla maxaa ilaahay uu wanaag kuu hayaa haddaad daacadiisa laasimto ood halkaa naftaada ku xidho wax badan baa ilaahay ku haya markaasaa wuxuu leeyahy faqaabil ku qaabil bilqabuuli aqbalitaan linusxi qowlii nasteexada hadalkayga een kugula talinaayo bal aqbal oo u dheganuglow fain acradta canhu haddaad ka jeesato faqad khasirta waad khasaartay wain raacaytahu haddaad ilaaliso qowlan xagga qowlka iyo wa ficlan xagga ficilkaba oo wataajarta alilaaha ilaahay aad kula ganacsato bihi shaygaba rabixta waad macaashta wuxuu ka kooban yahay hadalkani dhowr arrimood kow dardaarankan uu sheekhu ilmihiisa ku dardaarmayo iyo dhallinyarada muslimiinta oo dhan in lagu qaabilo aqbalitaan oo qalbiga loo sii daayo oo la fuliyaa qiimahay leeday iyo sida loogu faa'iidayo ayuu sheegaya qofka dhagaa ka furaysta ka sii jeesta ee shaqo ku darsan waayaana inuu khasaarayo hadal ibni aadamku yidhi intuu doono ahaado hadal ibni aadamku yidhi haddaad ka jeesato miyaad khasaaraysaa fi dunya waalaakhira hadal ibni aadamku yidhi haddaad ka jeedsato miyaad khasaaraysaa hadalka ibni aadamka oo dhan laguma khasaare eh hadalku markuu usuusha aslaynka kitaabka iyo sunnaha ku qotomo haddaad ka jeedsato waad khasaartay waxaad ka dhigan tahay qof ibni aadama hadalkii kamaad jeedsanin waxaad ka jeedsatay aayaadka iyo axaadiista wasiyadan iyo dardaarankani wuxuu kala soo baxay wuxuu kala soo baxay nusuusta waxyiga kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu caleyh wasalam markaa wuxuu ku leeyahay hadalladan qiimahee dhaxalgalka ah haddii aad ka jeesato oo dheg u dhigi weydo ood ihmaaliso waad khasaaraysa waayo dee waxaa ku jirta noloshiisii waxaa ku jira mustaqbalkiisii waxaa ku jira wanaaggiisii haddaad ilaaliso xagga qowlka oo qowl ahaan aad u ilaaliso ficil ahaanaad u ilaalisana ood ilaahay kula ganacsatana waad rabixaysaa waad macaashaysaa qadiyadda meesha ku jirtaa waxa weeyaan ilaahay subxaanaه wa tacaala waxa la rabaa ilaahay baa ina baraya in lala ganacsado isaga nidaam الribxi wاlkhasaara ayaynu maraynaa sooma ogidin qofku wuxuu marayaa nidaam الribxi wاlkhasaara meherad yar dukaan ninka haystaa wuxuu yaqaanaa nidaam الribxi wاlkhasaara maxaad macaashtay iyo maxaad khasaartay maanta ma horumar baad samaysay mise hee hoos baad u dhacday ayuu sameeyaa wuxuu isu geeyaa wuxuu iibiyey iyo wuxuu soo iibsaday iyo wuxuu cid amaahiyey markaasku wax kala googooyaa waxbaa u soo baxaa taasaa la rabaa adigu yowmiyan inaad u dhaqanto qaabka ilahi baa wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qadamat ligad mana xisaabtantaa qof taajir oo ganacsado oon xisaabtamayni ma noqdo ganacsado u kacaya in meesha tijaara jirtana waxaad ku garanaysaa ilaahay baa intaasoo goor wuxuu yidhi intaasoo goor ayaa ilaahay wuxuu qur'aanka ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calى tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim wa tijaara wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaءa mardaat اllah naftiisu iibinaya ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum اljanna wa bic washira waxbaa la kala iibsanaya ilahay wuxuu leeya subxaana wa tacala badeecad baan kuu hayaa badeecaddaas waa maxay waa jannada ibnu qayim aljawsiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay bidaacad la qiimaahi ma jirto waayo bidaacadda waxaa la egaa buu uhi cidda naadinaysa ku dhawaaqaysa cidda iibinaysa yaa iibinaya ee ku dhawaaqaya rasuulu llahi moxamed sala allahu alay wasalam yaa haya bidaacadda iyo alaabta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka lagu iibinaya waa kee waa qur-aanka ayaa lagu sheegay shayga lacagta la dhigaya waa maxay waa naftaada lafteeda wale ilaahay ma odhani waa la iibinayaa maadi buu ku cabiray waaba la iibiye khalaas way iibsantahay naftani naftan aad wadato ead ku lexajcelaanteed ku dhegan tahay allaaba iibsadoo ka faaruqay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum maxaa lagaaga iibsaday jannaa lagaaga iibsaday jannadana maxaad ku helaysaa inaad naftaadan ilaahay u rahanto raallihaansha ilaahay ilaahayow naftaydan qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii noloshaiyo dhimashadaba ilah adaa leh dariiqaagaan ku jiraya isagaan ku dhimanaya khalaas waan kugu wareejiye ilaahayow markaa mutaajaraa la rabaa in ilaahay lala ganacsado oo aad maalin walba isweydiiso xaggaad maraysa sida ninka yaree raasamaalka yar liibaa uu mar walba qalinkiiyo buugayso horhayo uu leeyahy talow maxaa ku kordhay se maxaa ka dhacay adna waa inaad tidhaahdaa maanta shalay ma dhaanta mise shalay baad dhaantay taasaa kuugu daran waa inaad berridaadu maanta ka wacantay maantuna shalay ay ka fiicantay waa inay saa u socotaa markaa waxaa tahay horu socod haddii kale miyaa dibu socod baad reefus baa kugu jira maalinba maalinta ka dambaysa ee ayaad ka sii laga yaabo qofku inuu hoos uga sii dhaco taasna waa qadiyad khatara marka wuxuu le wataajarta ilaaha bihi rabixta waa in ilaahay lala mutaajaroodaa oo subxaanahu wa tacaala lagu raaligeliyaa dhammaan afcaashaada oo dhan markuu intaa sheekhu ka baxay wuxuu u gudbayaa adduunyada wuxuu uhi falaysad ma aha haadihi اdunyaa adduunyadani bishayin waxba maaha tasuu'uka way ku xumaysaa xiqbatan xilli wa tasuru way ku farax gelisaa waqtan waqtina way kaa farxisaa wa ghaayatuhaa gaayadeeda iyo gunteeda iyo gebagabadeeduna idaa fakarta fiiha haddaad ku fikirto ood aad ugu fiirfiirsato gunteeda iyo gebagabadeedu waa ka fay'ika waa sida harhkaaga aw ka xulmika ama riyadaada id xalumta markaad riyooto ama waa hadh adduunyadu amaba waa riyo sujinta bihaa waa lagugu xidhay walxaal anta aduguna lahaa iyadii lagugu xidhaad ku xabisnayd ayaad muxibbun jeceshahay ee fa kayfa sideebaad tuxibbu u jeclaatay maa fiihi sujintaa wax lagugu xidhay meelaad ku xidhan tahayba ood maxbuus ku tahay sidaad u jeclaatay waa la yaabay wa tudcimuka way ku quudisaa adduunyadu addacaama cuntay ku siisaa wa can qariibin muddo dhowna satadcamu minka iyadaa kaa cunaysa maa fiiha wixii gudaheeda dacimta aad ku cuntay iyadunbaa kusii naaxsanaysa un waad sii naaxaysaa way ku siinaysaa hadhowna iyadunbaa kaa cunaysa oo waxa weeyaan way ku baabinaysaa maca lafahaaga wa tacraa waad qaawanaan in labista bihaa siyaaban haddii aad ku xidhato maryo maryo adduunya haddaad xidhato walle waad qaawanaan wa tugsaa waa lagu huwin oo waxbaa laguu xidho waxbaa laguu xidhi in malaabisahaa haddii maryaheeda khalactaas ka saarto maryaha adduunya haddaad tuurto ilaahay baa maryo kale kuu xidhi haddaad maryaheeda xidhatana goor aan goor ahayn ayaa lagaa siibi ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadanuu abuuray isagaa abuuray waanu ina keenay waxaanuu inoo keenay inaynu ugu diyaargarowno aakhiro isagii abuuray ayaa inoo sheegaya wama alxayaatu اddunyaa ilaa lahwun walacib markaasuu ilaahay marar badan leeyahay marar badan ayuu ilaahay sheegayaa adduunye iyo waxay tahayba adduunye iyo masalgeed maxaa lagu masalaya dhulkaa baaba'ah ee roobku helayo ee cagaaraysaa u hawraya ee dabayshu ku dhacayso dabeetana ay qallajinayso khalaas oo u baaba'ay waaba intaa yar waa intaa yaroo cagaarka yahay iyo taa ula imanayso adduunyadii nooca ahayd ee ilaahay sheegay ayaa rasuulkeenna kariimkiina sala allahu caleyh wasalam isna wou sheegay umanuu yaraysanin marar badan ayuu sheegay waxyaalihii uu ku sheegay qaar ka mida ayuu sheekhu soo qaadanaya wuxuu leeyahay adduunyadani waxba maaha halkuu ka keenay inaanu waxba ahayn adduunyadani in lagu mashquulo oo alle lagu ilaabaa waxba maaha alla waxay tahay haba yaraatay ma jirto waayo rasuulkaa lahaa sala allahu alayh waaalih wasalam xadiiska saxiixa ah low kaanat اddunya tusaawi cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minha sharbata maa haddii adduunyadu ilaahay agtiisa garab kaneeca la qiimatay kaneecada gebigeedan qiimo lahayn xabaddeeda iyo kooxdeedu qiimamo leh marka iyada hoos loogu soo dhaadhacay garabkeeda la taagayna hadalkeeda baddaa garab kaneeco ma leega ama ma la qiimo aha ilahay agtiisa waxba kama aha hadday garab kaneeca la qiimo ahaan laydna ilaahay koobiyaa kama siiyan gaalka inaanay ilaahay waxba ugu fadhiyin waa kaa gaalku iskaga taxtaxaashay taas waa taa rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa kaluu fasiray adduunyadiiyo qiimahay leedahay wuxuu soo maray orgi yar sayn in badan tilmaannay orgi yar oo dhukan oo bakhtiya markaasuu saxaabada leeyahay war yaa dirham igaga iibsanaya oo yaa rasuulallah ceebaal baabu nagu ahaan la isagoo noole isagoo geeriyooda haddana iibsada oo dirham siista markaasuu yidhi yaa haddaba iska qaadanaya iibintii ka boodee yaa qaadanaya yaa rasuulla isagoo nool baanaan qaadanin oo masaba iyo cayn ugu ahaan la markaasuu yidhi wallaahi adduunyadu ilaahay agtiisa kaa agtiinna siduu uga liito ilahay agtiisa uga liita qadiyadan lagu mashquulay ee lagu wareeray ee dadka wakhtigii ka lumisay ee naftii baabiisay ee wakhtigii maxaan ku dhahdaa dishay ee laysku nacay ee lagu kala fogaaday waa adduunya uun adduunyo ayuunbaa loo hamiye diglayoo laysku dilaya sidaa awgeed markaa qiimaheeda qofka fahmaa wuxuu ogaanayaa inay bulqa tahay bulqa waxyaro lagu meel gaadho inay tahay maxaa la yidhahdaa jicsin yar rahay yar oo meel lagu gaadho inay tahay dabeecaddeedana maxaa ka mid a tasuu'uka xiqbatan wa tasuru waqta waaba dabcigeeda marna way kaa farxisaa marna marna way kaa nixisaa waaba laba waaba saas maxay soomaalidu tidhaa waa harhkaa labadiisa waa harhkaa labadeeda waa maaragtay harhka labadiisa gelin weeyi harhka labadiisa gelin weeyi amaba waxay idhaahdaan waa bahalka maxaa la idhahdaa ee balaayo intay kaa maqan tahay eed faraxsantahay adigu cid bay ku maqantahy maalintay kugu soo maqan tahayna ya cid bay ka soo maqantahy a waxa weeyaan waa waaba adduunyadoo nooca ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala ee laqad khalaqna alinsaana fii kabad waxaa lagu abuuray dhibaato gebigeedu meel lagu nasta maaha qofku waa inuu ogaadaa wuxuu lahaa imaamu axmed qofku markuu jannada cagta dhigo ayuunbuu nasanaya qofka muslimkii muslimku markuu cag dhigo ayuu nasanaya lakin waxaa ka sii khatarsanaa abi bakr asidiiq radia allahu canhu isagu wuxuu yidhi wallahi haddaan lug dhigo lugna ay bannaankay taallo aamin maan galeen ma baan aaminen buu yidhi weli lug baa bannaankay taalla marka labadaba isugu geeye jannada markaas manahaa ka odhan laha laakiin intay weli midid bannaanka ku taallo aamin ma tihid meel lagu nasta maaha waa meel culayskeeda iyo dhibkeedu aad u badan yihi ibna aadam dakhalta dunya a dakhalta addunya wa anta baakin wاnnaasu xawlaka yadxakuuna suruura faacmal linafsika an takuuna fii yowmi mowtika daaxikan masruura wuxuu lahaa ninkaa gabeeyey ibni aadamow adduunyada waxaa timaado oo qaylinaya oo ooyaya qofka ilmaha laga soo saaro hooyadii qaylu ka warhaya dadkuna faraxsan yihin wiil baa inoo dhashay inan baa inoo dhalatay maa shaa allah waa la faraxsanya adiguna waxaad ka yaabantay kalaamidkan iyo xaaladdan aad soo gashay xaaladaadii yarayd iyo meeshaad kaga jirtay bilaa qalada ahayd bilaa dhibaatada ahayd waad ka soo baxday taasuu ka ooyaya markaasuu wuxuu leeya waxaad u hawl gashaa maalintay dadku ooyayaanee dhimanayso inaad qoslayso maalinta adna weydaaro maalinta hawada ooyina maalintaa inaad weydaarato adigu dhoolla caddaynayso marka malaa'igta naxariistu ay kusoo hor fadhiisato u hawlgal sideed ku helaysaa dadaal adduunyada haddaad u fiirsatay wuxuu sheekhu leeyey wagaayatuhaa gebagabadeeda iyo gunteedu idaa fakarta fiiha waa haddaad aad u dhugataye ka fay'ika waa harhkaaga aw ka xulmika id xalumta wuxuu leeyahay haddaad aad ugu fiirsatay adduunyo waxa weeye laakiin waa goorma waa qofka u fiirsaday aad axaadiista iyo aayaadka akhriyey ayuunbaa fahmaya waa harhkaagoo kale sidaynu tilmaamaynay dee harhku waa kaa saaka halkanuu joogay yaa galabtana xaggan uu wareegaya dhulkii saaka hadhaystay ma odhanayaa qayb baanu kuu helaya ha wareegin yaa ma odhanayo galabta bacad baa ku dhacaya kii saaka bacadku ku dhacayeyna yaa galabtu dher ayuu helaya kadaalika adduunyaduna waa noocaa mid baa faqri iyo baahi iyo busaarad badani hayse midna waa dheragsanaa way wareegaysaa markaasumaa la arkaya oo markay yidhahdeen adduunyo sarreeya hoose hebel ma taqaaneen xaaladdiisa waa labadii gelinuun kanna waa wareegtay kanna way ka soo wareegtay kay ku soo horraysana ha ka faa'iideeyo ku daayimi maysa way ka wareegaysa ama isagaa ka wareegi adduunyada waxaa axaadiis aan saxiix ahayn ayaa wuxuu sheegaa in qabrigu qofka la hadlo marka la geliyo wuxuu idhaahdaa ataragta addunya am iddunya tarakadka ma adigaa adduunka ka yimi mise adduunyada kaa timi mayadaa ku nacdoo ku soo tuurtay mise adiga ayaa nacay macnaheedu waxa weeye mayadaa kaa tegi mise adigaa ka tegi markaa ka hayaa waa inuu ka faa'iideeyaa ka aan hayninna hadday u soo wareegto isagoo u soo gara gasho uu ka faa'iideeyo horta xaggaa dhinaca harhka waa uga egtay dhinac kale waa uga egtay harhka oo harhka waxaa la yidhaahdaa haddaad ku orodo harhkaaga haddaad ku orodo eryeto wuu kaa sii ordi weligaa gaari maysid haddaad harhka ka firdhatood ka carartana yaa wuu ku soo daba ordaya kaa hadhi maayo adduunyada waa nooca haddaad ereeto tiraa soo wada qabo gebigeeda mar keliya gelin ku taajir maalin ku taajir bil ku taajir way kusii hor cararin weligaa waad ku daalaysaa haddaad iskaga fogaato oonad iska daba ridinna ilaahay waa ku soo gacan gelinaya xaggaana harhka uga eegtay aw ka xulmika qadiyad kale uga sii eegtaa jirto waa maxay waa waa riyada waad riyoonaysaa meel lagu badhaadhay oo lagu nefisay oo wax allo waxaad jeclayd aad heshay ayaad ku riyoonaysaa adoo badhaadhaha iskaga jira ayuunbaa hebelow kac baa lagu leeyahy waabaad kacday show waxaniba waxay ahaayeen xulum firaashkaagii baad kaga jiiftaa meelna maad gaadhin wax alla waxaad heshay ma jirto alla waa dib kuugu celiya riyadii iyo hurdadii ya ayuu qofkiis odhanaya sida toosintaasina waa maxay waa malakulmowdkiiun sidaad riyadaa ugu jirto ead leedahay wallaahi adduunyada waa tan iyo waa caynkan ayuu malakulmowdki ku leeyahaye wakhtigu waa dhacay markaasaay noqonaysaa rabbi rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha sidaa ogeed markaa waa xulub ee yaan laysku ilaabin sujinta biha wa anta laha muxibun sujinta biha waa lagugu xidhay walxaal anta adiguna laha muxibu waa jeceshahay fakayfa waa la yaaba sideed tuxibu u jeceshahay maa shay fiihi dhexdiisa sujinta lagugu xidhay rasuulka kariimkaa sala allahu calayh waaalih wasalam ayaa wuxuu leeyahay addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir adduunyadu qofka muuminka ah waa u jeel kaafirkana waa u janno marka wuxuu sheekhu leeyahy waa jeeloo waad ku xidhantao maxbuus baad ku tahay miyaad aragtay qof meeshuu maxbuuska ku ahaa ee jeelka ahaa jecel oo leeya waar soo bax waa lagu cafiyey waa lagu sii daayey iyo maya idaaya jeelkanaan doonayaa weligeed lama arag waxaa la yidhahda dadka xidhan ee maxaabiistii waa dadka ugu maxaa la idhahdaa ugu ballanta daran intay wada xidhan yihiin waynu sogaanaynaa iska warhaynayna haddana insha allah soo markaan baxo waan ku soo noqonaya dib looma arko balaayaa ku noqota wax alla wuxuu ku noqonayaa habeenaati ma jirto waa noocaa meeshii caynka ahayd ka firdha mooyaane jeclow waayo waa sijnigeennii waynu ku xidhannay maca daalika kasii ogo ka sii darane waxaanu nahay dad lasoo afduubay waxayna soo afduubay ibliis asalkeennu jannuu ahaa jannuu asalkeennii ahaa markaa meeshii lagaa soo afduubay baaba laguu celinayaa inaad faraxdaa bay ahayd inaad ku sii dhejiso halkii lagu afduubay maaha waxa lagu dalkaad u dhalatay baa lagugu celinaya maxaabiistii qoladii ku haysatay afduubayaashiina waa lagaa furfuraya dee maasha allah ayay ahayd iyo marxaban laakiin maya qoladanaan la joogayaan la qabsaday waa wax adag weeyaan qadiyadaan saxayn weeye markaa wuu yaabay wuxuu leeyahy fa kayfa tuxibu maa fiiha sujinta imaam ibnu xajar alcasqalaani oo qaadiya oo ilaahay dhaqaale iyo qaadiga masar oo dhana caalimka weyne ibnu xajar alcasqalaani ayaa nin yahuudiya oo dawarsadaa oo xaaladda ku jira la yaabay ayaa joojiyey wuxuu ku uhi yaa qaadi waad arkaysaa noloshaad ku nooshahay iyo xaaladdaad ku nooshayo nimcadaa anna waadi aragtaa xaaladdan ku noolay iyo faqrigaa iyo basaaradda iyo baabba'a rasuulkuna wuxuu idhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir keennee janno ku jira iminka keennee hee janno ku jira keenneese cadaab iyo naar ku jira qof kale way ka baahilayd oo saas u odhanla malaa waxbaa ka jira arrintan laakiin markiiba ilaahay wuxuu waafajiyey jawaab la yaab leh wuxuu idhi anta limaa yantadiruka fii janna marka lagu eego waxa ku sugaya iyo cadaabta iyo inkaarta iyo aafaadka ku sugaya jannaad ku jirta weli naacow baabad qaadanaysa marka lagu eego waxa ku sugaya kaafirow haddaanad islaamin jannaad ku jirta anna haddii ilaahay igeliyo janno lama hubee haddii ilaahay igeliyo waxa i sugayaa waxaanaan ku jiraa xo maaha waaba jeel marka loo eego ta ay sugaysaa jeel bay noqonaysaa marka qofku waa inuu ogaadaa adduunyadan inay jeelka muuminka tahay ugu dambayn wa tudcimuka acaama inta adduunyada la joogo cuntay ku siisa adduunyadu wa can qariibin mar dhowna satadcamu minka waxay kaa quudan maa fiiha dacimta waxaad gudaheeda ku cuntay oo dhan way kaa soo celin waxba kugu baaqi noqon maayaan way kaa soo reebi doontaa iyadaa waxay ku quudinaysay kaala hadhi waa inagaa adduunyada ku nool waa inagaa wax cunayna saddex waqti wax ka badan inahaas qof walbaaba ilaahay jir siiyey jirkaasi adduunyadu iyadan baa ku naxsanaysa xaggee ku naxsanaysaa qabri baa lagu dhigayaayo xabadi kaa sayri mayso dhammaanteed arladaa ku cunaysa waa adduunyadiiyun marka inaad ka tala gasho oo diyaargarowdo ood ilaahay isku xidho ayaa lagama maarmaana ilaahayna subxaana wa tacala isu dhiibto adduunya iyo qiimaheedna in la ogaado ilaahay subxaana wa tacaala dembigeenna ha dhaafo cilmigeenna ilahay naafica ka dhigo camalkeenna saale allah ka dhigo meytidii allah u naxariisto انت دي انت محنوسنا سيلها عافماديو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وتشهد كل يوم دفن خلٍ كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفتى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت وحنوس سعتي وصية أبي إسحاق لابنها أبي بكر دردارا كياد كون نافعاها أين كسو جرني wuxuu sheekhu leeyahay watashhadu waxaad ka qayb gashaa kulla yowmin maalin walba dafna aasid khillin saaxiibaad jeceshahay khillin saaxiib kugu dheer aasitaankiisa iyo xabaashiisa ayaad xaadirtaa ka'annaka baad u xaadirtaa sidiiyo laa turaadu aan lagula rabin adiga limaa waxa aad shahidta xaadirtay shayganaad xaadirtay inaanu adigaba kugu socon ayaad u xaadirtaa walam tukhlaq laguma abuuran litacmura inaad camirto haa adduunyada walaakin ha yeeshee litacburahaa ay khuliqta waxa lagu abuuray litacburahaa inaad ka gudubto ee fajidda ku dadaal fajidda ku dadaal limaa khuliqta wixii lagu abuuray wain hudimat intaasi shardiyadii ma noqonayso waa mukhafafa min ahaqiila wainahaa iyada adduunyada hudimad waa la dumiyey allihii lahaa iyo rasuulkuba waa dumiyeen sala allahu caleyh wasalam ee fasidhaa u kordhi aduguna anta adugu hadman dumin sii kordhi kol haddii alla dumiyey adna sii dumi waxasin adkee amra diinika diintaada arrinteedana adkee mastadacta intaad doonto adduunyadana dumi aakhiradaadana adkee iyo arrimahaaga diinta walaa taxsan ha ka murugoon calaa maa shay ha ka murugoon faata ku dhaafay oo minhaa adduunyada ah adduunyada wixii ku seega ha ka murugoonin idaa maa anta maadaasi inta badan daruura shiciriya wuxuu ku hagaajinayaa gabayga idaa anta adigu haddaad fusta ku guulaysato fii ukhraaka aakhiradaada haddii aakhiradaad ku guulaysato wixii adduunyo ku seegaa ha u murugoon falaysa ma aha binaaficin mid wax ku tara maa nilta minhaa maa nilta wixii aad gaadho ee minhaa adduunyada waxba ku tari maayo min alfaani tan dhammaanaysa adduunyadan dhammaanaysa wixii aad haleeshaa waxba ku tari mayso goorma idaa haddii albaaqi aakhirada baaqiga ee hadhaysa xurimta lagaa qadiyo haddii aakhira aad ka qado adduunyada wixii aad heshaa meella ku gaadhsiin mayso walaa tadxak ha la qoslin maca sufahaa'i maangaabka yowma maalinnaba fa innaka adigu maxaa yeelay sawfa mar dambaad tabkii ooyi in daxigtaa haddaad sufahada iyo maangaabka la qosasho oo wakhtigu kaa lumo maalin kalead ooyi waman laka ay waman yajidu laka yaa kuu haya bisuruuri farxad waman yucdiika asuruur farxad yaa kuu haya walxaal anta adugu rahnun ay marhuunun aad tahay mid xabisan oo rahna oo la xabiso adduunyada ku xabisan wamaa tadrii mana garan kartid atufdaa miyaa lagu furan oo xabsiga waa lagaa sii dayn am gulilta mise waa lagu xidhi oo waxay ahayd inuu mudaarica ku wado atufdaa am tugalla miyaa lagu furan mise waa lagu xidhi marka wuxuu maadiga uga dhigayaa waa daruura shicriya ta'da gabayga qaafiyadda uu ku socdo ayuu ilaalinaya marka inaan lagu sii dayn iyo in lagu hayn ma kala garan kartide maxaa farxad kuu soo arkay wasal weydiiso min rabbika rabbigaa weydiiso attawfiiqa waafajin fiiha adduunyada intaad joogta in ilaahay ku waafajiyo wa akhlis u badhaxtir oo u gaar yeel fi su'aali su'aasha iyada wax weydiisadka idaa sa'alta haddii aad weydiisato wanaadi u dhawaaq idaa sajadta lahu idaa sajadta markaad u sujuuddo lahu ilaahay ictiraafan adigoo qirsan waxdaaniyadiisa iyo dembigaaga labadaba bimaa naadaahu bimaa naadaahu wixii ugu dhawaaqay dunnuuni kii u saaxiibka ah xuudka iyo yaxaaska bahalka la idhaahdo ee ibnu mata waa yunus ibnu mata waa rasuulkii yunus ibnu mata ducadu ku dhawaaqay ugu ducayso oo ilaahay bari walaasim laasim joogtee baabahu ilaahay albaabkiisa qarcan xaala kownika taqrac adoo garaacaya casaahu ilaahay wuxuu xaqiiqu yahay sayaftaxu inuu furi baabahu albaabkiisa laka adiga uu ku furi in qaracta haddaad garaacdo wa agsir badi dikrahu xuskiisa fil ardi arladaad ku xusayso da'ban si joogta ah oo daa'ima litudkara maxaad u xusaysaa litudkara in lagugu soo qaado fi samaa'i samada idaa dakarta markaad alla xusto walaa taqul ha odhan afka iyo iyo jidhkaaga midna ha ka odhan asibaa yaraanta iyo da'yaraanta fiihi waxa ku sugan imtihaalun sugid hays odhanin yaraanta waa laguu kaadinayaayo xilli dambaad toobadkeeni imtihaal minaarin ayaa la aas waqul waxaana tidhaahdaa yaa naasixii ka ii nasteexaynayow bal iska daa inaad ii nasteexaysee anta adiga awlaa u mudan binusxika nasteexadaada nasteexadaada adigaa ku mudan adiga ayaaba iga munaasibsan low waa haddii lificlika ficilkaaga qad nadarta adeegi lahayd mawaadicdan hore u soo maraynay ayuunbuu ku agwareegayaa adduunyada iyo saanay qiimo u lahayn iyo sida loo baahan yahay u diyaargarow aakhire in loo diyaargaroobo in wakhtiga camal saalixa la badiyo in la dadaalo la tartamo in cilmiga iyo camalka laysku daro arrimihi buu ka hadlaya wuxuu leeyahy watashhadu waxaad xaadirtaa kulla yowmin maalin walba dafna aasid khillin khaliil saaxiib saaxiib saaxiibadaada aad ugu jeceshay ka mida ayaa maalin walba macnaheedu wuxuu uga jeedaa kulla yowm maaha bimacnaa xilli walba waxaad xaadirtaa qof aad taqaanay ama isku dheeraydeen ayaad kaga timaadaa ciid kaannaka ay watashhadu waxaad u xaadirtaa kaannaka sidiiyo laa turaadu aan lagula doonayn limaa shahidta waxaanaad xaadirtay wuxuu rabaa xaadiridda aad xaadiraysa jinaasada maxaa loo xaadiraa waxaa loo xaadiraa liticaad in la waantamo oo qofku wax ku qaato oo dibis ugu noqdo oo uu xisaabtamo towbaddiisa dedejiyo camalka xun uu ka joogsado camalka wanaagsanna uu ku degdego taas waa mid ta labaadee loo xaadiraana liiktisaab alajr ajar waa in lagu kasbado oo qofku markaad xaadirto ilaa iyo kutugashada qofku wuxuu leeyay qiraad haddii uu joogo ilaa iyo aasitaankana qiraataan laba buurood buu yeelanaya markaa wuxuu leeyahay qof walbana uu la hadlaya markaad xaadirto qofaad aasayso oo ama saaxiiba ama qaraabo ah ama macaarif iyo ciddaa taqaano ah maxaa la rabaa inaad ku xaadirto qalbi khushuucsan oo liilsan oo debcay oo isweydiinaya hadduu isagu noqon lahaa kala aasan ee la dhigaya halka muxuu ilaahay la hortegaya markaa wuxuu ka diidan yahay qafladda iyo mooganaanta iyo qofku inuu meel kale ka shaxo waana ta innagaynagu badan dad badan waxaad arkaysaa jinaasada iyo makhaayaddu inay isugu mid u yihiin oo laga yaabo marka jinaasada la yimaadaba wejiyo aanu baryaha arag lays arko halkaa sheeko loola baxo kaftan iyo siyaasad la gorfeeyo maxaan ku dhahdaa umuuro kale laysla galo kaanamaa waxa la joogaba inaan isagaba loola jeedin markaasuu wuxuu leeyahy maalin walba waxaad xaadirtaa jinaaso iyo qof kugu dheer aasidii waxaa lagaa rabay inaad xidhxidhato tiraa war kan isaga ma qori baa ku dhacayo ma qayb buu helay geerida maya isaga ma waxaa la yidhi waatay ku intihoonayso ma soo dhaafayso malkumoodku ma wuu soo dhaafaya marka inaad diyaargarowdaa bay ahayd qafladda iyo mooganaantana aad ka baxdo marka qof kastoo muslimii waa inuu geerida kala soo noqdaa qalbi qabow qalbi dabacsan oo jilcay waayo rasuulku sala allahu caleyh wasalam marka iilka la dhigaya wuxuu odhan jiray yaa ikhwaani limili haada fastaciddu limili haada fastaciddu kaasoo kale u diyaargarooba oo meeshaa yar ayaa lagaaga tegaya markaasaa qofka la weydiinayaa su'aalo ilaah ka bixiyo mooyaane aan cid kale kaa bixin karin si awgeed markaa qofku markuu xaadiro waa inuu wax weyn kala soo noqdaa markaasaa wuxuu u soo laabanayaa adduunyada walam tukhlaq laguma abuuran litacmura inaad camirto haa adduunyada walaakin ha yeeshee khuliqta waxa laguu abuuray baa qadaran litacbura inaad ka gudubto haa adduunyadan ee fajidda ku dadaal limaa khuliqta wixii lagu abuuray waa maqdac aad u muhiima wuxuu leeyahay adduunyadan inaynu camirno laynooma abuuran camiritaanka adduunyo la camiro waa laba nooc tacmiirka ilaahay subxaana wa tacaala uu ogol yahay iyo tacmiirka ilaahay aan ogolayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogol yahay adduunyada in la camiro oo cibaado lagu camiro mubaaxaadka iyo ma'kuulaadka iyo mashruubaadkana wixii la cabbi kale xalaala la cabo waayo ilahay baa laha wastacmarakum fiiha ilaahay baa adduunyada idinku camirtay oo waxa uu rabaa in jiilba jiil uu maaratay uu ka dhaxlo oo cibaado uu ku camiro oo duruqdeeda digri ilaahay ku buuxiyo oo uu isagu wixii xalaalo u isticmaalo waa tacmiirka saxdaa kaas tacmiirka aan loo baahnayna waa kee waa ka ilaahay aada isku ilaabayso eed u qaadanayso inay tani tahayun adduunyadii adduunyadu inay tahayun hiya almubtada wa hiya almuntaha ta laga bilaabo ee lagu gebagaboobo inay iyadu tahayun waayo ilaahay subxaana wa tacaala gaalada ayuu ku haysta awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar waja'akum اnnadiir miyaanaan cumri idin siinin lagu waantoomi karo oo qof kasta uu ku waantoomo kufaarta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala markuu la hadlaya wuxuu ku lahaa isagoo alla subxaana wa tacaala tilmaamaya awoodda ay leeyihiin iyo awoodda kuwii ka horreeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacala in badan wuxuu tilmaamaya walaqad ahlaknaa qablakum min alquruuni ilaahay wuxuu tilmaamaya quruun idinka idinka horraysay inaanu halaagnay quruuntaa la halaagay maxay qaban jireen waxaydaan qaban bay qabanaya marka tacmiirka la diidaya waa tacmiirkee inaad adduunyada u camirato kaanama inaad weligaa oolayso weligaa inaad joogayso inaanad marnaba ka faaruqayn inaad u camirtaa la diidanyi inaad u camirto waayo waxa lagu abuurayba litacburaha inaad ka tallowdo waayo rasuulkeena kariimkaa sala allahu caleyh wasalam wuxuu cabdillahi bni cumar ku lahaa kun fi dunya kaannaka qariib aw caabiri sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa mid qariiba oo soogalootiyah oo kale iyo aw caabiri sabiil labadaa mid ku noqo markaad dhul soo gasho eed maalin iyo laba iyo saddex iyo wiig joogayso minaarado dhaadheer kama dhisatid waa meelaad soo gaadhayoo xamaantaada ka urursataa wixii aad iibsan kartaad iibsataa wixii aad maaratay hawleed u socotay baad dhammaysataa dhaksana waad u laabataa adduunyaduna waa sidaa muddo yar baynu joogaynaa muddadaa maxaynu ku nahay qariib amaba ta ka sii daran waa maxay caabiri sabiil ka dariiqa ka tallaabaya litacburaha waayo dariiqa markaad ka tallaabaysa waa taqaanaa laamida dhankaa iyo dhankaasaad eegaysaa adigoo dugdugtaa haya ayaad hore u dhaafaysaa qof intuu halkaa dego oo wuxuu alaab lahaa guriga soo dhigto oo waxyaalihii uu ku seexanayo wuxuu cuntaynaya halkaa dhigtaa marna mayna arag waa dardaaran nebi sala allahu calayh waaalih wasalam uu ku dardaarmay dadka kuwa ugu jeclaa marka waa ina la ogaadaa tacmiirka la diidaya waa kee waa kaad isku ilaabayso eed xaaraan ku camirayso meel alla meeshay kaa soo gashaba aad ku buuxinayso eed ku gufaynayso ayaa la diidan yahay markaa inaad camiritood isku ilowdo laguma abuuran laakiin maxaa lagu abuuray inaad ka gudubto waa marxaladda halkaasaa laga soo galaa kadinka kaana waa laga baxaa intaa yareed ku jirta dhex socotana maxaa la rabaa watacaala aada ugu dhowaato ee fajidda ku dadaal limaa khuliqta wixii lagu abuuray waxaa lagu abuurayn muxuu ahaa inaad ilaahay caabuddo noloshaadana alle subxaana wa tacala aad wasiiso wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ilaa liyacbuduun cibaadadaa ku dadaal iyadaa u baahan in lagu dadaalo oo maskaxdaada aad ku isticmaasho wax alle waxa ilaahay dadaal iyo karti ku geliyeyna aad u isticmaasho laakiinaad tacmiir iyo madarado la dhisa iyo dhul la beera iyo xoolo la dhaqo oo alle ku ilowsiiyaa taa laguma diran ilaahayna aakhire wuxuu ku weydiinayaa uun maada ajabtum almursaliin laakiin ku weydiin maayo imise fooq iyo imise guri imise xero ayaa xoole kaaga dareerayeen lagu weydiin maayo marka wuxuu leeyahay wixii lagu abuuray garo oo ku dadaal weliba dadaalkaas waa maxay mid maalin iyo laba iyo bil maahee waa ilaa intaad ka godgelayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin wain hudimat adduunyadii buu ka hadlaya ee wainaha wainahaa hudimat kol haddii la dumiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu qiimo tirayba fasidhaa adna waxaad u siyaadisaa anta adugu hadman duminu sii siyaadi waxasin adkee amra diinika arrinta diintaada ma stadacta intaad awoodo waa labadaa qalcadood ama waa labadaa guri waa laba guri oo aan aqbalaynin in labadaba la wada camiro labadaba in laga wada shaqeeyo ma aqbalayo laabilaba ula maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfi laba waan wada camirayaa suurtogeli mayso imaa inaad adduunyadaa ku fooganaato oo aad iyada meel walba ka gufayso ood iyada wada hagaajiso goldaloolo aad u diiddo iyo inaad aakhiradaada ilaalisiyo diintaada marka wuxuu leeyahay ilaahay baa dumiyey waana taynu hore u soo maraynay inay bilaa qiimo ka tahay ilaah agtiisa hadday ilaahay agtiisa garabka neeca la qiimo tahayna inaanu alla siiyeenba aanu waraabiyeen kaafirka sharbata maa koobiya ah inaan la siiyeen buu ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala sidaa awgeed markaa inaad adna sii dumisaa baa la rabaa waayo qofka muslimka ah ee mutabicee ilaahay raacsan ee alla jecel ee muwaxidkaa maxaa la rabaa an yakuuna xubuhu wa bugduhu maca allah nacaybkiisa iyo jacaylkiisuba waa inay ilaahay la socdaan waxa ilaahay jeclaadana adna aad jeclaato waxa ilaahay nacana adna aad nacdo waxa ilaahay camiro aad camirto waxaa la dumiyena aad sii dumiso ilaahay baa dumiyey oo diiday oo nacay anna waan koolkoolinaya waa hagaajinaya laa yumkin waxa weeyaan waa khilaafsan tahay iraadada ilaahay sidaa awgeed kol haddii ilaahay dumiyey isa sii kaba raaci baa lagu leeyahy gurigan ama qalcaddan kale oo arrimihii diintaana waxasin ataxsiin waa marka la adkeeyo ilahay le laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxasana waa magaalooyin la adkeeyey oo laga ilaaliyo meel kastoo laga galo cadaawe uu ka galo laga adkeeyey bay idinkula dagaalamaan marka wuxuu leeyahay qalcadda diintaada goldaloolo u diid meel walba ka gufee meel shaydaan iyo naf iyo ahlu baadil ka soo galaan u diid ha noqoto meel camiran ma stadacta intaad awoodto markaa qofna diintiisuu goldaloolo ka ilaaliya iyaduu kaabaya iyaduu tarmiiminayaayo dayactiraya midna adduunyada ayuu ku fogan yahay wakhtigeeda iyo isagaaiyadaa qaadatay wakhtigiisii walaa taxsan ha u murugoon calaa maa shay ha u murugoonin faata weydaartay oo ku dhaafay oo minha adduunyada ah idaa maa anta haddii adugu fii ukhraaka aakhiradaada fusta aad ku guulaysato haddii aakhiro aad hesho oo ilaahay subxaana wa tacaala ku garansiiyo waxyaalaha aakhire lagu guulaysto wixii adduunku dhaafaa ha u hanqal taagin hana werwarin hana murugoonin hana tiraanyoonin waayo waxba kuma dhaafinba wixii rasmiga ahabaad haysaa ilahay baa subxaana wa tacaala inoo diiday likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum ha ku kibrina wixii ilaahay idin siiyey faraxa la sheegaya farxaddii caadiga ahayd maaha waa faraxii kibirka aha albadar wixii idin dhaafay adduunye ku seegana ha u werwarin waad aragteen qof farta dhexda ka qaniisan ah waxbaa i dhaafay halkaa lacag bay iga soo geli lahayd oo kumabay qornayne maxaad la werwarsan tahay kumabay dhaafteen hadday kuu qoran tahay adduunyadu hadday isu tagto oy tidhaahdo ka leexiyo afkiisa ka leexan mayso haddaan alla kuu qorinna ku soo duwa afkiisa oo intaasi ha gasho luqmadaasi maba dhacaysaba markaa wax loo warwaraaba haba yaraatee ma jirto asalka xusniguna xusniga iyo murugadu wax wanaagsanba ma aha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimkaa meeluu ummadda xusni ku amray lama arag bal waabuu u diidaaba falaa tahinuu walaa taxzanuu ayaad arkaysa walaa taxzan ayaad arkaysaa iyadoo la leeyahay nebiga lala hadlaayo sidaa awgeed markaa xusniga iyo murugada laysma amro waxaad arkaysaa in lagu leeyahay qofku waa inuu murugoodo waa inuu qofka caynkan ahaado murugo ilaahayna mama amranba ilahay wuxuu ku amray inaad bishaaraysato inuu qofku reereeyo inaanu marnaba tiiraanyoonin waayo in badan baad arkaysaa allahuma ini acuudu bika min alhami wاlxasan xataa wuu ka murug rasuulku wuu ka magangeli jiray ilaahay murugada teeda daranoo hamigaah iyo bilowgeeda oo xusnigaah labadaba ilahay wuu ka magangeli jiray marka wixii adduunye ku seega ha u murugoonin goorma ayaanad murugoonayn markaad aakhire hesho guusha ugu weyn ee kama dambaystii waa markaad aakhire ku guulaysato guuldarrada ugu weynna waa maxay markay aakhire ku garab marto weeye guuldarrada ugu weyn markaa baydu kusii kamilayaa wuxuu leeyahay falaysa binaaficin waxba ku tari mayso maa shaygii nilta aad gaadho ee minhaa iyada ka mid a min alfaani labada min way isbedelayaanoo mid baa siyaado ah wuu kusii tabiiniyaya wuu kusii tawkiidinaya min alfaani adduunyadan dhammaanaysa wixii aad ka gaadhaa waxba ku tari mayso idalbaaqi aakhirada baaqigee hadhaysa ee daa'imkaa xurimta haddii lagaa qadiyo adduunyadan tegaysa wixii aad wey wixii aad heshaa waxba ku tari maayo waxaynu hore uga hadalnay sida saxda ah ee adduunyo loola tacaamulayo adduunyadu waa bulqa waa jicsin waa shay yaroo lagu meel gaadho waa saad waa saad yaro kooban saadkaa maxaa la rabaa inaad ku meel gaadha mooyaane inaanu ku mashquulin inaanu wakhtigaaga wada qaadanin inaanad ilaabin baa la rabaa laakiin lama laha lama lama laha gebigeedaba gadaal ka tuur rahbaaniya iyo tasawuf iyo inaad god madow isku soo xidho iyo inaad adduun ka wada googoosato maya wabtagii fii ma aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya adduunku waa inuu gacanta qofka ku jiraa laakiin aanu qalbigiisa ku jirin sidaa awgeed markaa saxaabada raggii ugu waaweynaa waxay ahaan rijaal acmaal rag maalqabeynay ahaayeen waxba may yeelin adduunyadu bal iyaday aakhire ku iibsanayeen iyaday alle ugu dhowaanayeen marka shay lagu dhawaaqaba iyagaa ugu horraynaayey ilaa ay soo cawdeen fuqaradii muhaajiriintu ay leeyihin yaa rasuula allah dahaba ahlu duhuur bidarajaati alculaa waannaciimi almuqiim darajooyinkii sarreeyey iyo namcadii daa'imka ahaa waana looga dheerey hadday salaad tahay waa wada tukannaa soon hadday tahay waa wada soonnaa seke ma bixina annagu waxa mahayna way bixiyaan jihaadka ma galle way galaanoo xoolahooda isticmaalaan markaasaa lagu yidhi idinkuna waxaan idin hayaa waddo toobiye ah kaga dheeraynaysaanba waa maxay saddex iyo soddon goor subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah saddex iyo soddon goor allahu akbar laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ku soo afmeera boqolka salaad walba taasaa cid walba kaga dheeraynaysa waa la tegeen iyagoo isla khalaas kansi baa soo hesheen waaba lala ogaaday waayo culays ma laha waa lala ogaaday waana lala sameeyey cabasho labaad bay la soo noqdeen ahlu dusuurkii iyo maalqabeenkii nala ogaaday yaa rasuul allah baltu labaad baan u baahannay dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu dulfadli alcaiim marka maalku sidiisa qofku hadduu garto wuxuu yahay ma ku dhibayo bal dheef baabuu noqonaya laakiin goormuu wax dhibaya marka isaga maqsad laga dhigo ujeeddada kama dambaysa marka isaga laga dhigo sidaa awgeed qofku waa inuu ka dhigtaa shay uu ku meel gaadhayo amaba inuu ka dhigto adaad iyo qalab uu ku gaadho aakhiro ilaahayna uu ku raaligeliyo adduunyadiisa uu ku hagaajiyo aakhiradana uu maarata ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaado marka wuxuu sheekhu barbardhigaya isbarbardhigayaa adduunyada faaniga ah ee gebagaboonaysa siday u gebagaboonaysana waa laba sioo ama adaa gebagaboon oo soo hor dhammaan ama iyadaaba dhammaan maxaana loo badan yahay inaynagu dhammaanno cidda ay ku dhammaanaysaa waa in yar waa aakhiru zamaanka weli cid mu'miniina ama muslimiina maba noolaba xilligaa xilliga adduunyadu dhammaanayso laa taquumu saaca ilaa calaa shiraari alkhalq dadka kuwa ugu sharka badan ayaa qiyaamoba u dhacaa wax a shahaadanaya oo laa ilaha illa allah umama dhacaba goor ka horaysa ayaa ilaahay keenaa dabayl dabaylshaasaa wax alla wixii ahlu iimaana ayay oobsataa waxay soo hadhaya qaalaan allababa garanayn markaasaa masaaxiibta iyo kutubtana ilaahay habeen usoo diraayo xaashiye cad bay noqdaan markaa kuwaasi waaba in yarba inta kale adduunku iyagaa ka dhammaado ka horbaxa sidaa awgeed adduunyadan waa wax dhammaanaya laakiin shayga aan dhammaanayn ee sarmadigaa ee abadigaa ee dhaxalka ahi waa aakhiro qofka muslimkaana maxaa laga rabaa tasawur baa laga rabaa tasawur waa ashyaada xagga tarbiyada ugu faa'iidada badan tasawuroo maxaa tahay inaad sawirato intaad meel gaara u baxdo aad sawirato bal waa taqaanaayo adduunku waa wax soo afmeermaya meel buu ku soo go'aa likulli ajalin kitaab taariikh kasta imika laguu sheegaa marun baa la gaadhaya laakiin aakhiri waa waxaan go'ayn maxay ku go'aysaa aalaafu siniin kuma go'ayso mi'aat alaalaaf ma soo afjarmayso malaayiin asanawaad ma soo afjarmayso balaayiin shay aan meellaba ku soo go'ayn subxaana allah qofku hadduu sawirto noloshiisa wax badan bay ka beddelaysa bal markuu aalu janno yahay garannay nimca u dhammaanaysa laakiin goormay ugu daran tahay haddii walciyaadu billaah ilaahay haynaga najeeye haddii uu qofkaasi ahlunaar noqdo ad naarina aanay sooba go'ayn kana dhiman maayo iyona baabi'i mayso markaasaa ahlunaarka ahlujanna iyo ahlunaarka qoladana farxadda ugu daran bay farxaan qolanina murugada aan murugay ka dambaynin ay murugoodaan waa goorma marka mawdkii mawdka laftiisii maaha malakulmowdkii mawdka laftiisii ayaa jidh loo soo yeelaa wan baa laga soo dhigaa markaasaa meel dhexa la soo joojinaya qoladanoo ku jirta asfalis alka ugu hoosaysa ilaa naartu waa darakaad waa god hoose jannaduna waa darajaad ayaa labadaba loo baaqaa meelay wada arkayaan markaasaa la bireeyaa mawdka laftiisii baa la biraynaya waxau leeyahay ahluljanna khuluudun falaa mowt ahlujannow waa waaritaan aan geeri marnaba imanayn farxad baa u dhammaata marka ahlu naarowna waa waa waa nolol aan geeri lahayn khuluud waa waaraysa iyana murugaa u dhammaata marka taa baaqigee aan laga guurayn een laga geediyeyn ee aan soo gaba maaratay gabaabsiyeynayn soo dhammaanayn ayaa la rabaa in awoodda la saaro wixii adduunyada ku seegaa oo ayaamo yar walaa tadxak maca asufahaa'i yowman weli waa la hadlayaa wiilka wuxuu leeyahy walaa tadxak hala qoslin hala madadaalanin hala maaweelanin maca asufahaa jamcu safiih waa alladii laa yuxsin atasaruf qofka aan taladiisa iyo tallaabadiisu aanay saxahayn baa safiih laydhaa yowman maalinnaba fa innaka adugu sawfa mar dambaad tabkii ooyi in daxigtaa haddaad la qosasho safiiha waa qofka dantiisa aan garanayn danta adduunyana ma yaqaano ta aakhirana ma yaqaano haddii in lala fadhiisto waa la diidey ilaahay subxaanaه wa tacaala waa diidey waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina falaa taqcud macahum xataa yakhuuduu fii xadiiin hayri kuwa aayaadka ilaahay dhex dabaasha ee waxay doonaan iskaga hadlee sufahadaa hala fadhiin waana majaalisteenna halka ugu daran waxaa laga yaaa isagoo aan waxbaba ka garanayn inuu isku qaado masaa'il cawiisa ku madadaasho makhaayadaha iyo meelaha lagu qayilo waxa laga inu kuha anaa diinta idinku aqaana waxa uu ka warramayaa xadiiskaasi arrintaa kale miyaa haysaan qisooyin mawduuca aan jirinba ilaahay wuxuu yidhi rasuulku wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam waa la weydiinaya qofka waa safiih waayo waxaanu garanayn inuu yidhi iyo inaanu odhan iska timbanaya waxa kaloo la mida inaad la qosasho oo aad la hobshayso wakhtigaaga aad ku lumisana waa lagu weydiin waayo sufahada dadka mu'miniintii way dhaafaanuun waidaa maruu billagwi maruu kiraama hadday la hadlaanna maxay sameeyaan waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama waa hadalkii iyo soo mariddii labadiiba waxaa la yidhi way maraano saasuma u dhaafaan hadday la hadlaana salaama salaamu lmutaaraka nabadgelyaan isku dhaafno waxba inaan isku darsanin dad isma xoolaheenna o dhan uma wada foofaan shaqaba iskuma lihin waa saas ugu dhaafaya waayo almar'u calaa diini khaliilihi faliyandur axadukum man yukhaalil qofku ha eego cidduu la saaxiibayo ciddaasumaad la gireer tahay haddaad safiih la fadhiisato adna safiihun baa lagugu qoraya waxaa la idhaahdaa akhbirnii man tusaaxib ukhbiruka man ant bal waxaad ii sheegtaa ciddaad raacdo anna ciddaa taan kuu sheegi ciddaasunbaa lagugu qiyaasaya sidaa ogeed markaa safiihu hadduu kula yooyootamana hadduu safiihu adiga wax kaa sheegana intuu yidhi ma odhan kartid waxa afkiisu odhan karana adee kaama soo baxayaba inta waxay ka yaqaana kama taqaanidba markaasaa ogeed idaa nadaqa safiihu falaa tujibhu fakhayru min ijaabatihi sukuut hadduu safiihu kula hadlo wax kugu yidhaahdo haba u jawaabin fakhayru min ijaabatihi sukuut sidaa awgeed markaa qofka safiiha ee maangaabkeen kula aqoon iyo kula asaag ahayn waxba laguma darsado waayo haddaad la saaxiibto ood la qosasho wuxuu ku dhaafinayaa khayrka wanaaguu ku dhaafinayaa maalinaan maanta ahayna waad ooyi doontaa marka qosolkani waa markuu yahay qosol baadila oo diinta ilaahay lagu qoslaayo ama cid lagu dheeleelaayo ama lagu maarta lagu istihzaa'ayo weeye asalka qosolkuna shay wanaagsanba maaha qalbiga ayuu adkeeyaa rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ka hadlay oo in badan uu ka hadlaa qasalka walaa tuksir اdaxik faina kasrat اdaxiki tumiitu اlqalb sida ibni maaja soo saarayo markuu rasuulku mucaad la hadlayey qosolkaaga ha badinin maxaa yeele qosolkood badisaa qalbiguu engejiyaa waxa ugu badnaa ayuu samayn jireen maxay ahayd dhoolla caddayn rasuulkuna wuxuu laha sala allahu calayh wasalam low taclamuuna maa aclam ladaxiktum qaliila walabakaytum kaiira saan wuxuu ogahay haddaa u og tihiin waxaa idinka horeeya ee idin sugaya in yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa oylayden camr ibnu dinaar taabiciga laydhaa wuxuu odhan jiray waxaa la yaabanahay ninka qoslaya ee aan garanayn malakulmoodkii intuu u soo jiraa ma ka fog yahay mise uu ku soo dhow isna uu qoslaya qadaadkaabuu dhacaya ma garanayo waxaa kaloo la yaabanahay ninka qoslaya ee ilaahay raalli ma ka yahay mise raalli kama ahana ma ogaa haddana wuu qoslaya waa ismoog waxaa kaloo la yaabay buu yidhi ninka qoslaya ee qadaadka u dhacaya ee aan ogayn ma shaqibaa mise waa saciid marka waa wax la yaab leh xilli la qoslo ma joogno qofku waa inuu inta taagii iyo xilliga uu iminka haysto kanshaha iyo fursadda uu haysto waa inuu ka faa'iideeya waman laka bisuruur way sii ka bayaanuun waman laka yaa kuu haya waman yajidu laka bisuruuri farxad maxaa farxad kuu soo arkay macnaheedu weeye waalxaal anta rahnun aad tahay marhuun mid xabisanoo adduunyada ku xabisan wamaa tadri garana maysid atufdaa miyaa lagu furanoo waa lagu xorayn oo xabsigaa lagaa sii dayn am hulilta am tuqal mise waa lagu xidhiyo halkaasaad ku xidhnaan waxaanu soo maraynay addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir waa sijnigii uun maxaaba kuu soo arkay buu leeyahay farxad iyo qosol maxbuus baaba tahay waad xabisan tahay ilaahay wuxuu kuugu talagalay wanaag iyo naxariisa waad ka xidhantay mana garan kartid xabsigan ma lagaa furi oo wanaag iyo aakhire iyo janno iyo khayr baad ku dambayn mise xabsi baa xabsi kuu gudbin waayo ahlu naarka xabsi baa xabsi u gudbiya say kan ugu jiraan ayuunbay haddana ka aakhiro iyo naarna ay galaan markaasaa intoo la jeebeeyo la xidhxidho oo mijinta iyo madaxa laysu keeno oo gebigoodaba sida garaanta laga dhigo a khuduuhu faqulluuh uma aljaxiima salluuh uma fii silsilatin darcuha sabcuuna diraacan faslukuuh marka qof aan kala garanayn si uu noqon miyaa la furi oo la xorayn mise saasuu maqluul u noqon maqluul hullat aydiihim waa marka gacmaha luqunta lagu xidha ayaa la idhaahdaa algull asalkiisuna waa bahasha la ydhaha katiinadda marka halkaa gacantana lagu xidho luquntana lagu xidho waa ul wasal weydiiso min rabbika rabbigaa weydiiso altawfiiqa waafajin fiiha adduunyada inuu ku waafajiyo intaad joogto khayrka inuu ku waafajiyo wa akhlis u gaar yeel fi su'aali su'aasha iyo weydiinta idaa sa'alta haddaad weydiisato beydka intiisa hore shadrigiisa hore iyo cadsigiisa dambe laba mawduucoo isku dhow bay ka warramayaan horta waxay ka warramayaan guud ahaan in ilaahay wax la weydiisto aan khalqiga waxba la weydiisanin waayo maxaabaad khalqi u weydiisataa ilaahay baa khasaa'intiisu furan tahay isagaa buuxa weliba wuxuu ku leeyahay ibari khasnadiisu way buuxaan ibari buu ku leeyahy u kaa codsanayaa haddaad baryi weydo waa kuu cadhoonayaa wuu ku maqlayaa xilli gooriyo ayaan wax ilaahay loo garamaraaba ma yaallaan waxyaalaha dadka looga mildhaabo waxaa ka mid ah inaanu kaa warhayn iyo inaanu ku aqbalayn iyo inaanu raalli ka ahayn iyo inaanu waxba kuu haynin intii midnaba ilaahay subxaana wa tacaala ma leh ilaahay subxaana wa tacaala khasaa'intiisaa buuxda waabuu kuu yeedhayaa raalli buu kugu jeclaanayaa ducaa baryada wuu kuugu cadhoonayaa baryo la'aanta waa la hubaa inuu ku siinayo alle subxaana wa tacaala markaa addoonka baryaa iyo addoonka aan baryinna waxa weyn ilahay waa kala jeceliye sidaa awgeed markaa waa in qofku uu ilaahay subxaana wa tacaala isku xidhaa wax alla wuxuu u baahdana waa inuu alla weydiistaa welibana gaar ahaan tawfiiqda waa inuu weydiistaa tawfiiqdu waa in ilaahay ku waafajiyo adduunyada ku waafajiyo wuxuu jecel yahay ku waafajiyo dariiqa xaqa ah kaana ilaaliyo inaad dhinac marto oo aad ka dhacdo dariiqa oo aad ambato rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam ilaahay buu baryi jiray tawfiiqda mar walba wuxuu weydiisan jiray in ilaahay waafajiyo khayrka allaahuma wafiqna lima tuxibu wa tarda ayuu odhan jiray ilaahay waxaadna waafajisaa waxaad jeceshahay eed raallida ka tahay macnaheedu markaa maxay tilmaamaysaa wixii aad raalli ka tahay eed jeceshahayna waafaji wixii aanad jeclayn ee aanad raallina ka ahayn ilaahay oo naga ilaali wa akhlis fi su'aali idaa sa'alta ilaahay subxaana wa tacaala u gaar yeel su'aasha alikhlaas fi su'aal haddaad ilaahay u gaar yeeli weydo waxaad ku dhacaysaa ishraak shirki baad ku dhacaysaa